maxaad ka og tahay dadkan soomaalidah ee la sheegay inay ka baxeen masar oo ay badda ku dhamaadeen dawladda soomaaliya maxay ka og tahay
wallaahi dawladda soomaalidu wax specifica oo ka ognahay ma jiro laakiin waxaan ognahay in dad soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aada u fara badan tahay waxaan la hadalnay safaaradda iyada safaaradeena soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee qaahira waxaan la hadalnay oon gaadhnay tartalyaaniga weli numberisku ma cadda laakiin waxa cad waxaa aada loo og yahay oon anaguna ognahay in mashaqo xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku ku halligmay ay dad soomaali oo badani ku jiraan dhammaan dhinacyada aada la xiriirta sida safaaradda soomaalida ee qaahira dowladaha talyaaniga griiga dhammaantood ma xaqiijiyeen arrintan inay jirto dhammaantood way xaqiijiyeen inay inay inay jirto arrintani waxa uun aan la ogeyn nambaradu siday yihiin iyo wadamaday ka kala yimaadeen waxaana shaki yari uu ka jiraa qolo walba waxay leedahay biyaha iyaga kama bixina biyaha qolada kale ka dhacday markaa saacad ka bacdi waan wada hadli karnaa waanan heli karnaa information cusub
dawladaha aada la xiriirtay sida masar iyo griiga iyo talyaaniga maxay kuu sheegeen wasiir annagu waxaan la xiriirnay safaaradaha iyagaan ayaa ayaan la xiriirnay weli war bay raadinayaan laakiin waa waa clear ma aragtay in meesha mashaqo ka dhacday doonidaana inay dad soomaaliya oo badani ku jireen marka waxaan u fahmay waxaad la xiriirteen waa safaaradaha soomaalida ee ma ahan dawladahan griiga iyo talyaaniga iyo masar safaaradaha safaaradaha iyagaa la xiriira dawladda ay la joogaan
goorme ayay dhacdadani dhacday maxayse faahfaahin ah oo safaaradaha soomaalidu ay ka bixiyeen qaabkii wax u dhaceen waxa madaxweynuhu waad aragtay tacsi uu qoray dadka soomaalida ku dhintay dhimashadu ma kala duwana haddii ay laba qof tahi iyo hadday labaatan qof tahay markaa dadka oo ay dadku ka halligmeen iyo dadka soomaalidaba tacsiye in loo dira waa wax waajib oo muhiim oo islaamnimada ku jirta wixii kale oo faahfaahina oo la socota arrintaana aan isku soo noqono walaalkay waan gartay tirooyinka horudhac ah ee la sheegaya dadka doonta raacay marka laga soo tago inta dhimatay waa imisa soomaalida
ma hayno number culus marka ma rabo number culus inaan number aan haynin inaan ku siiyo laakiin waxaa la sheegayaa dad badan wasiir sida warbaahinta caalamku ay qorayaan oo kale waxaa la yidhi dowladaha talyaaniga griiga iyo masarba waxay sheegeen inaysan xaqiijin karin in arrintan ay dhacday dowladda soomaaliya iyo safaaradaheeda maxaa caddeemo ah oo ay hayaan in dhacdadani ay jirto oo oo ma jiraan meydad la arkay ama ma jiraan dad doonta saarnaa oo lala hadlay oo badbaaday axmed ma ma ma axmed ma waxaan kuugu celin karaa toban jeer waxaan ku ihi waan kula soo hadli markaan war fiican aan helo oo nambarada aan helo in shaqadu dhacday waa waa waa la og yahay caalamkana jaraa'id badan baa ayaa meelo badan baa lagu qoray marka aynu wada hadallo saacad ka bacdi waan gartay arrinta akhbaartan dib ayaanu kaaga wareysan doonaa balse dhacdooyinkan wasiir way soo noqnoqdaan oo in dad badan oo soomaali ah ay ku dhammaadaan badaha dowladda soomaaliya maxaa uga qorshaysan in arrimahan laga hortago ama ugu yaraan la yareeyo dhibkan oo kale
migrationka iyo iyo maaragtay dadka soomaali dadka bini aadanka ah ee adduunka u kala wareegaya ma ahan arrin soomaaliya ku khaas ku ah waxa weeye arrin adduunka oo dhan iyo europeaniska oo dhan ba ay la ay ku dadaalayaan inay la xaajoodaan arrin dhib yar ma ahan bini aadan socda oo iyagu decisionkaa samaynaya cidna ma joojin karto laakiin waxa waxa waxa noocad adigana ku cad dadka soomaalidana u cad in dhallinyarteeni ay ku dhammaadeen halligaad inay ku dhammaadeen inay meel kale u ordaan waxa taana daweyn karta keliya waxa weeye waddankeena oo nabadgelya kusoo noqoto oo shaqooyin laga abuuro oo mataqaan maalgelis la sameeyo oo carruurteena iyo dadkeena iyo dumarkeena iyo iyo iyo caayiladaheenaba aan wax u qabanin taas unbaa unbaa unbaa bedeli karta